faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan waa reediyo ceeda kusoo dhawaada warka subax qodobadaas aakaa dhagaysan doontaana waxaa ugu dooran waxgaradka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo warka soo saaray xaalada siyaasadda iyo xillan ka jirta deegaanada galmudug dacwad ka dhanaa dowladda federaalk soomaaliya oo loo gudmay qarmo midoobe al-shabaab oo markale deegaanka sarle ee gobolka jubbada hoose ku toogtay rag ay ku eedanayeen inay la shaqeeyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha taageera wasaaradda kalluumaysiga jubbaland oo soo baragtay shuruucda kalluumaysiga jubbaland intaasaad maqasheen waxaa hayn qodobada ugu door koraan warka subaxe saakay u diyaargarow warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax jimca taladan ku aaseysan tahay shanta bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka imika haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan waxgaradka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa war ka soo saaray xaalada siyaasada ee xillan ka jirta deegaanada galmudug shir ay isku yimaadeen waxgaradka culamaadudiinka iyo sidoo kale siyaasiyiinta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayay uga hadleen xaalada siyaasada ee xillan ka jirta deegaanada galmudug doorashada galmudug si gaara waxay uga hadleen doorashada galmudug waxayna sheegay in doorashada ka hor la sameeyo difresiin in dhowaan shir difresiinada ay ku qaban doonaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug beelaha degadeganada galmudug ayay ugu baaqeen inay kasoo qayb galaan shirkaasi maadaama uu yahay shir difresiineed oo lagu xalinayo tobashanka qaban beelaha degadeganada galmudug waxay soo saareen qodobo afar ah warmurtiyeedkuna wuxuu u qoran yahay sida tan fadhi ay maantay oo ay taariikhdu tahay afarta bisha julaay laba kun iyo sagaal ay isugu yimaadeen magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka ee beesha sacad waxay si qoto dheer uga baaraandegeen xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka galmudug iyo shirka hobyo ee gobolka mudug iyagoo hoosta ka xariiqay in dowlad goboleedka galmudug ay ku jirto xaalad iyo wakhti xasaasi ah haddaba waxgaradka beesha sacad ee gobolka banaadir wadatashi dheer kadib waxa ay arkeen xaaladda siyaasadeed ee maalmahan dambe ka soo cusboonaatay galmudug waxayna soo jeedinayaan in la ilaaliyo dastuurka qaranka iyo kan dowlad goboleedka galmudug dhanka kale in la dhowro nidaamka federaalka dalka iyo madax bannaanida dowlad goboleedka ilaalinta dastuurka qaranka iyo kan dowlad goboleedka galmudug dhanka kale in la dhowro nidaamka federaalka dalka iyo madax bannaanida dowlad goboleedka dowlad goboleedyada dowlad okay dowlad goboleedka meeshaan ku qoran iyo dadkeeda hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka waxay soo saareen warmurtiyeedkan beesha waxay aaminsan tahay in dowlad goboleedka galmudug ay ku dhisan tahay rabitaanka iyo heshiiska kow iyo toban beelood iyo dastuur iyo madax loo doorto ee, dastuurkaas mana aqbali doonto beesha sacad heshiis kasta oo ay soo oo oo ay ka soo horjeedo heshiiska oo ka soo horjeeda heshiiska awoodda qaybsiga awood qaybsiga siyaasadeed ee beelaha galmudug ay ku gaareen magaalada cadaado sanadkii laba kun iyo shan iyo toban labo beeshu waxa ay aaminsan tahay in dib u heshiisiin beelaha galmudug ay tahay lagama maarmaan lana siiyo mudnaan iyo wakhti ku filan maadaama uu soo jiray khilaaf ragaadiyey wadajirka galmudug ee xagga maamulka siyaasadda iyo amniga si loo suurogeliyo doorasho daahfuran oo ku dhacda jawi nabadeed iyo wada ogol oo ay wada ogol yihiin beelaha galmudug wadadega saddex beesha sacad waxay go'aansatay in tobanka bisha julaay laba kun iyo sagaal in lasugu yimaado laba kun iyo sagaal iyo tobanka in lasugu yimaado shirweyne ayakat- ayakatalinta oo ay ka qey- oo ay qeybaha kala duwan ee isugu jira dhaqanka siyaasiyiinta xildhibaanada heer qaran iyo heer dowlad goboleed haweenka iyo dhallinyarada ka soo qayb galayaan kaasoo ka dhici doona magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qodobka afraad beesha waxa ay soo dhoweyneysaa si buuxda uga qaybgelaysaa shirka nabadda ee hobyo ee beelaha habargidir kaasoo ka dhici doona magaalada hobyo taariikhdu markay tahay shan iyo tobanka bishan julaay laba kun iyo sagaal ugu laba kun sagaal iyo toban ugu dambeyntii waxay si adag uga digaysaa ugu dambeyntii waxaan si adag uga digaynaa ow, ma- meesha waxa ku qoran baa akrinaya Eh, ugu dambeyntii waxay si adag uga digayaan in talada dhismaha dowlad goboleedka aysan cid gaar ahi isku keliyeelin go-aanka gaaristeeda aayaka talinta galmudug inaga soo annaga oo sidoo kale ugu baaqayna beelaha galmudug in ay iska kaashadaan dib u heshiisiinta iyo midnimada ee uga gudbaan marxaladda adag ee dowlad goboleedka galmudug uu marayo si loo helo galmudug ka midaysan xagga siyaasadda iyo maamulka iyo amniga dacwad ka dhanaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa loo gudbiyey qaramada midoobey maamulka somalilan ayaa markii ugu horreysa shaacisan iyo u-anka ay u gudbisay dacwad ka dhanaa dowladda federaalka soomaaliya oo dhowaan sixeeday heshiis muhiim ah ay kula wareegayso hawada soomaaliya sida wargeeska east africa business uu ku waramayo safiirka somalilan u fadhiya dalka kenya baashe cawal cumar ayaa xaqiijiyey in somalilan ay dacwad uga gudbisay u-anka dowlada federaalka soomaaliya danjire baashe cawal ayaa sheegay in dowlada federaalka soomaaliya ay jebisay heshiis ay hore somalilan iyo soomaaliya u kala siixdeen magaalada istanbul ee dalka turkiga kaas oo ku saabsanaa maamulka hawada soomaaliyeed baasha ayaa sidoo kale waxayada beko ee qaramada midoobe u qaabilsan maamulka hawada ayadana uu ku eedeeyey inay safilan heshiiskii ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga somalilan ayaa si aad uga hadashay heshiiskii ay dhowaan kala siixideen dowlada federaalk soomaaliya iyo hay-ada econ kaas oo ahaa heshiiskii ugu dambeeyey ee dowlada federaalk soomaaliya kula wareegayso maamulka hawada soomaaliyeed ayadoo heshiiskaasi ku sheegtay inay ka dambeeyeen waa hadallo qarsooda ah oo ay wada yeesheen dowlada federaalk soomaaliya iyo hay-ada qaramada midoobe hawada u qaabilsan ee eco al-shabaab ayaa markaa deegaanka sarle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ku toogtay rag ay ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan dowlada federaalk iyo hay-adaha taageera falkan toogashada ah ayaa al-shabaab waxay ka fuliyeen fagaare ku yaala deegaanka salagle ee gobolka jubbada dhexe waxaana ku fuliyeen shan rag oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan dowlada federaalk soomaaliya iyo dowladaha taageera goobta al-shabaab ay ku toogata shanta ruux ayaa waxaa ku sugnaan boqolaal ka mid a shacabka deegaanka leera salagle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose kuwaasoo al-shabaab ay ku amreen inay fagaarahaasi tagaan si ay halkaas uga noqdaan daawadayaal shanta ruux al-shabaab toogashada ku fuliyeen oo dhammaantood rag ahaa ayaa waxay magacyadooda ay kala haayeen maxamuud abjir halowle oo ay ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka cabdixakiin xuseen cabdinuur oo ay ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay maamulka jubbaland cabdixakiin maxamed yuusuf oo lagu eedeeyay inuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ishaaq cabdulaahi xasanow ayaa al-shabaab waxay ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya idriis yuusuf daalin ayaa asna al-shabaab waxay ku eedeeyeen inuu la shaqaynayay ciidamada baangaraafta ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas uu tababaray dowladda maraykanka waa maalintii labaad oo xiriir ah oo al-shabaab doogasho ay ku fuliyeen dad ay ku eedeeyaan inay la shaqaynayeen dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada taageera waxaana maalin kahor fagaare ku yaala deegaanka xagar ee gobolka shabeellaha hoose ay ku toogteen shan rag oo ku eedeeyaan inay la shaqeeyaan dowladda federaalka iyo hay-adaha taageera wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ay soo bareegtay shuruucda kalluumaysiga jubbaland najime cismaan yuusuf ee urkan ka soo dirta jubbaland kulankan ayaa lagu soo bandhigay shuruucda kalluumaysiga jubbaland oo ay soo diyaarisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka jubbaland kulankan waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland cabdi baale xuseen wasiiro xildhibaano xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland iyo iftin xasan baasto oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya aqoon-yahano iskaashatooyinka kalluumaysiga jubbaland iyo marti sharaf kale ayaa kulanka goobjoog ahaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jubbaland ayaa kasoo qaybgalayaasha usoo bandhigay sharciga kalluumaysiga oo ka kooban ilaa labaatan iyo shan bog sharcigan waxaa qeyb ka ah ilaalinta bidqabka kalluunka shuruucda qabanaysa maraakiibta kalluumaysiga ee ajaanibta ah iyo shuruuc mamnuucaysa in la dabto kalluunka yaryar ee soo koraya wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka jubbaland ibraahim cabdi xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey sharciga kalluumaysiga ay maanta soo bandhigeen waxaa asxaabta farxad noo ah inaan daafur ku sameyno ama aan dib eegis ku sameeyo shuruucda kalluumaysiga ee soomaaliyeed gaar ahaanka jubbaland xeerka nambarkiisa labaatan iyo saddex aan dooneyna inaan isku keeno reer jubbaland fikradooda fikradahooda iyo aragtidooda ku saabsan sida aan u sameyn lahayn ama aan ku dhaqaaqi lahayn shuruucda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka jubbaland sababtoo ah ummadii aan shuur lahayn ama kaluun ama bad ama doon wixii lahayd haddaan shuruud loo sameynin dhibkeeda leedahay dhib badan lagu iska jiraa marka waxaan doonaynaa bal inaan isku keeno fikradahayda
wasiirka cadaaladda jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar iyo xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ku ammaanay qaabkay u soo diyaarisay sharcigan oo xilligan aada loogu baahan yahay kadib wasaaradda markay si fiican usii fiirisana wuxuu u gudbi doonaa golaha wasiirada sharci kasta ama xeer kasta inta badan wuxuu soo maraa wasaaradda si loo xaqiijiyo saraakiisha noo qaabilseedna way fadhisaa ka wasiir ahaan insha allahu tacala waxaan soo dhaweynaa geedi socodka barnaamijkan gacanta lagu hayo wasiirka wasaaradda kalluumaysigana aadaan ugu mahadcelinaya runtii iskudayga iyo shaqada wanaagsan waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee qaaday tillaabo aada u muhiimsan markaad ka shaqaynayso system dowladnimo xafiis kastoo ha noqdee shaqooyinka aad qabanayso dhan waxay ku xiran yihiin inay ku diyaarsan yahay xeerkii shaqadaas lagu dhaqi lahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland mudane cabdi baale xuseen oo daafuray shuruucda kalluumaysiga jubbaland ayaa tilmaamay in cid weliba ay mas-uul ka saaran tahay dhaqangelinta xeerkan si loo helo shuruuc dhammaystiran oo lagu hago kalluumaysiga jubbaland waa wax dalka iyo jiirasha naga dambeeya ay dalka kusoo maamuli doonaan annaga hadda waxaa wixii loo badnaaba u dhowaan inkastoo nin kastaba saaxadiisa u dhimanayo laakiin waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyad markuu hayo waxa ugu xusuusto oo referensial in uu ka tago dalkii annaga gacanteeda ku gurgurina maanta urshadeena hadday bad qabto
iftin xasan baasto oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya lagana soo doortay jubbaland ayaa wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ku bogaadiyey qaabkay u diyaarisay xeerka
horey looma haynin maanta maanta jubbaland waxay maraysaa meel aada u wanaagsan oo ah meeshii laga ambaqaadi lahaa tallaabo ambaqaad fiican baa muuqda waxaan ugu hambalyaynayaa wasiirka shaqada uu soo qabtay shaqaalihiisa wasaaradda marka waxaan dhihi lahaa xeerkan wuxuu anfici doonaa bulshada soo dhalan doonta oo hadda naga dambaysa xeerku sidiisa waa mid waxna marna lagu daro marna laga dhimo oo wax ka bedel laakiin waa waa dukumenti anfacayo bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland intaas kuyi warka subax ee saaka iyo tan intaan warkan warkaxay duu kulmi doona subax wanaagsan